بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب قيام الرجل للرجل القاعد إنه استاغن منكم منك فرديا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن, إن كدتم لتفعلوا بما فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا wuxuuleeyahay wuxuu baabu yahay qofku inuu qofka oo fadhiyo dul taagnaado isna uu fadhiyo isagoo ikraam iyo ixtiraam uga jeeda inuu baahi kale u dul taagan yahay maaha inuu wax u qabanayo oo kale ama wax ka sugaayo oo kale culayskuma jiro laakiin wuxuu ka hadlayaa inay caadiyo dhaqan ahaato qofna inuu fadhiyo qofna uu dul taagnaado oo lena waa brotocoolka iyo waa nidaamka iyo waa qadarinta iyo waa ixtiraamka iyo haybadda maaha tala diidan yahay waa taas can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu idhi ishtaka annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaa xanuunsaday fasallaynaa waraa'ahu wahuwa qaacid nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaashiisaanu ku tukannay isagoo fadhiya xanuunkaasi xanuun caadiya ma ahayne faras buu ka dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta lug buu wax ka noqdo wuu istaagi kari waaye sida xadiiska soo socda inshaa allahu tacaala uu ku caddaan doono markaa maalmo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriga lagu soo booqday wahuwa qaacid isagoo fadhiya ayaanu ku daba tukannay salaaddii buu galay isagoo imaama oo fadhiya wa abubakrin yusmicu nnaasa takbiirahu abuubakarna nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu dadka ka soo gaadhsiinayaa takbiirta allaahu akbar markuu idhaahdo kor buu u qaadaya abubakar si dadka kale u maqlaan cidda ka dambaysa asee u maqasho failtafata ilayna rasuulku wuuna soo jalleecay salaaddii buu ku jiraa saasuu soo yidhi ma haddee gadaabu saa u soo egay maha dee waa dareemaysa markaa saa u taagan tahay safka dhinaca waad arki karaysaa soo mahayl qoodha xaggana waad ka arkaysa markaa laga yaaba isagoo saasa inuu i yar saa yaro yidhi ama saa yaro yidhi dabeeta wuxuu arkay dadkii ku daba tukanayey oo dhinaca safka ah oo ka dambeeyey fara'aana qiyaaman wuxuuna arkay annagoo taagtaagan isna wuu fadhiyaa annaguna unu taagtaaganni faashaara ilayna dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu noo ishaaray faqaacadnaa waanu fadhiisanay muxuu ishaaray fadhiista fadhiista waa sidee saa soo ma soo sidaa waa sidaa saasuu ahaa isagoo salaaddii ku jira ayuu saa yidhi marka hala dego hala fadhiisto marka waa la faqaacadna waanu fahanay ishaaradii baanu fahanay markaasaanu fadhiisanay fasallaynaa bisalaatihi qucuudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaaddiisii baanu la tukannay annagoo fadhfadhina falammaa sallama markii salaadda uu ka baxay qaala wuxuu yidhi halka loo jeedaa waa halkan in kuntum latafcaluu waxa ahaydeen oo xaqiiqo ah qaar samaynaya ficla farisa waaruum faris iyo ruum siday samayn jireen waa labadii gaale waawanee xilligaa jiray ayaa samaynayseen markii dhaweyto yaquumuuna calaa muluukihim wahum qucuud waxay dul fadhiistaan dul istaagaan boqorradooda iyagoo fadhfadhiya boqorkiina wuu fadhiyaa halkana mid baa taagan sanam aad mooddo halkana mid baa saa u taagan markaasaa brotocoolka waxaa ka mid a ma dhaaqan karo qof xaggaana ma eegi karo xaggaana ma eegi karo qud baad wada saa u taagan sidaasuu waa lagu tababaraa ma dhaqaaqayo oo ma xoqonayo oo ma jeesanayo wuu libiqsanayaa bes far ma dhaqaajinayo meel dhaqaajin maayo hadduu meel dhaqaajiyo waa la casilaya inkasta markii waa waa ku dhacay albaabadan maaragtay madaxweyneyaasha iyo boqorrada iyo ra-iisul wasaarayaasha iyo sidaasay u taagtaagan yihin waxaa laga yaabaa saddex saac afar saac oo kaamil ah inuu saa u taagnaado oo aanay meeli dhaqaaqin baa laga yaabaa ibni aadamka marka la adoonsado ibni aadamnimada uu ka baxaa wax kale u ekaada wax kale u ekaada marka sanam baad moodaysaa sanam baad moodaysaa ma xoqanayo haddii xataa lala hadla ma eegayo saasuu u taagan yahay saasay sameeyaan way kala dhaxaleeno ilaa maanta waa qaa'im yaquumuuna calaa muluukihim wahum qucuud ceeb bay sameeyaanoo ceebtaasi waxa weeyaan boqorradooda dul istaagaan iyagoo fadhfadhiya boqorkina wuu fadhiyaa isna wuu taagan yahay falaa tafcaluu sidaa samaynina falaa tafcaluu sidaa ha yeelina ficilkii iyo dhaqankii gobta maaha waa dad isgumaystay oo isbaaba'saday oo kala adkaaday oo maaragtay is-addoonsaday weeyaan muslimiintu way sime yihiin ilaahay baa subxaanahu watacaala muslimiin ka wada dhigay ma kala sarreeyaan boqorkooda iyo ninkooda suuqa jooga labaduba addoomma waxay u yihiin ilaahay subxaanahu watacaala i'tamuu bia'immatikum imaamiyadiinna ku dayda in sallaa qaa'iman isagoo fadhiya hadduu isagoo taagan hadduu tukado fasalluu qiyaama idinkuna waxaad tukataan idinkoo taagtaagan wain sallaa qaacidan isagoo fadhiya haddii au waxa weeyaan uu tukadana fasalluu qucuudan iyagoo fadhfadhiya idinkoo fadhfadhiya tukada yacni intii dambuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxay oo waxa weeyaan imaamku hadduu salaada ku xidho fadhi hadduu ku xidho waad la fadhiisanaysa masaajidka o dhami wuu fadhiisanaya isagoo caafimaad qaba sida imaamku yahay un baa la ahaanaya un waa masale hadal badanoo xaalado iyo suwar fara badan leh laakiin iminka xadiidka aynu haynaa warkiisu waa sidaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu xanuunsaday ambaa idhaahda wuu dhaawacmay oo lug baa murkacatay fadhi buu ku tukaday asxaabtii buu tukiyey xilligaas abubakar baa gaadhsiinaayey dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilqoodha wuxuu ka arkay wuxuu ka arkay asxaabtii oo taagtaagan isna uu fadhiyo maxay meeshaa ka fahantay inaanay ceeb ahayn qofku mararka qaar dee waa wax dhici kara inuu qofku waxaa la amray qofka muslimkaa salaadda markuu tukanayo halka sujuuddiisa inuu eego marka mararka qaar waxaa dhacaysa yani indhihii indhaha oo dhan indhahaagu moogtay masaaxay leeyihin masaaxa ay wax ka arkayaan bay leeyihin halkaasoo qura ku adigoo bartaa eegaya dee iminka caaqilka wuu ii muuqdaa khamiiskiisa cadde halkaa anigoo fiirinaya oo dee isha masaaxadeed baa ballaaran xaggaan waxba kaaga muuqanaya marka taasoo kale wax waxyeellaa maaha khaasatan qofku haddii uu dhinaca dee uu madaxa u yar dhaqaajiyo ama waxgan u dhaqaajiyo waxbuu arkaya culayskana keeni mayso haddii ay baahiya timaado fii bacdi alaxyaan oo qofku salaadda isagoo ku jira haddana baahi misalan cabsi oo kale ayaa timi ama kaba soo qaad qofku wuxuu ku tukanayaa halkan oo kale halkaasoo kale waa bohol iyo haadaan qof baa halkaa ka soo baxay jidka ayuu soo hayaa waxaanuu ku soo aadan yahay haadaantii haddaad tidhaaha ku dhacee anigu bartii baan eegayaa way dhici karta marka xaalad noocaasoo kale oo timaada inuu qofku bartii ka qaada indhaha salaaddiina waxba yeeli mayso waa yahay fasallaa waraa fasallaynaa waraa'ahu wahuwa qaacidun waabuu bakrin yusmicu الnaasa takbiirahu faاltafata ilayna fara'aana qiyaama faashaara ilayna rasuulku wuu noo ishaaray isagoo salaaddii ku jira waa xarako iyo dhaqdhaqaaq ka baxsan salaaddii cid buu la hadlay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ishaaradu waxa weeyaan kaalay taag fadhiiso istaag waa ishaaraadka adiga yaqaana ka rasuulku alayh الsalatu ishaaro ayuu qabanaya ishaaro haddii qofku salaadda dhexdeeda uu ku sameeyo tan oo kalea oo baahiina ay keento iyaduna diinteenna waa sahalo waa maysuuro oo waxyeello ma laha waxyeello ma leh rasuulku muxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam fadhiista bay ka dhiganta shaaficiyadu maxay tidhi laba xarkumaa loo baahan yahi ta saddexaad waa kuu dhammaatay oo tiri hadda adigu kow dhe laba dhe saddex dhe afar dhe shan dhe salaaddii ka waran shaaficiyada iyo xadiiska u karnaqay idinku ya ya badday ku daraysaa xarakaadka xarakaadka waxaa la diidan yahay xarakaadka maqsuudkii salaadda meesha ka saaraya laakiin xarakaadka maqsuudka salaadda meesha aan ka saarahayn iyo ujeeddadii salaadda meesha aan ka saarahayn waxyeello ma leh waayahay faqacadnaa waanu fadhiisanay fasallaynaa bisalaatihi qucuudan salaadii waxaanu kula dhamaysanay fadhi falamaa sallama markii uu waa markii uu salaad salaadii ka baxo assalaamu calaykum uu yidhi qaala wuxuu yidhi in kidtum latafcaluu ficla farisa waruum rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu necbaa gaalada waxyaabaa shabaha had iyo jeer waxyaabaa gaalada xaggooda lagu yaqaanay caanka ay ku yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaacida wahayd inu khilaafo waxyaabahay gaarka leeyihiin waxyaaba iyagu ay leeyihiin ee lagu yaqaano ay ku caanbaxeen muslimiintu inay soo waaritaan ee u ekaadaan waa ceeb haddii diinba laga yimaado waa shaksiyad daro muslimiintu waxay leeyihin shaksiyad bay leeyihin qofka ibnaadamka shaksiyad buu leeyahy haddii maanta qof ilahay nin ilahay abuuray oo caqli leh oo garaad leh oo aqoon lehi haddaad ogaato ninkaasi inuu ku dayanayo nin kale siduu hadlo u hadlayo siduu socdo u soconayo siduu sheekeeyo u sheekeynayo maxaad dareemaysaa qofkaa naqsi baa ku jira shaksiyadiis baa kala dhiman ummaduna waa caynkaasun meel kaleba ha ka eegin ummaduhu waa sidaa ummaduhu waxay leeyihin gaar ahaan ummatul islaam waxay leedahay subqo gaara bay leedahay calaamad iyo baa sumad iyo baadisooc gaara ay ummad kastaa leedahay ummadda islaamkuna waxay leedahay calaamad gaara bay leedahay oo ummada ay kaga duwan tahay marka qofka muslimka bartaa u maraya waa la garanaya markuu cibaadaysanayo waa la garanaya tasarufaadkiisa iyo dhaqankiisa waa la garanaya mucaamalaadkiisa waa la garanaya markuu mucaamalo fiican sameeya qofka waa in la yidhahdo ninkani wanaagsan ama muslim baa waa in la yidhaha qofkaasi mucaamaladaasi waa mucaamaladii muslimiinta laakiin maanta xaaladdu taa way ka duwan tahayo waa qulubaagadi qofka muslimka ahi tusaale ahaan ee soomaaliga ahi hargeysa markuu ka tago ee ingiriiska uu tago muxuu ku dadaalayaa inuu shaksiyadiisii muslimnimada ahayd raaci soomaalinimadana iyo dhaqankii soomaaligana meesha inuu ka saaro suu wiil baxo si dadku ay u idhahaan ninkan wuula haystaa oo wallahi ninkaasi leefalkii ingiriis ku taagan yahi ingiriiskuna meel walba soo gaadho way ku eegayaan waa ka midoobay muxuuha dukaan yar ku ag fadhiyaa muxuuha naftaa ka baxsan waxay ahayd sida saxda ahi ninka ingiriiska markuu ninka muslimka arko inuu ku daydaa bay ahayd inuu ku daydo oo dhaqankii muslimiinta iyo dabeecaddii muslimiinta iyo shaksiyaddii muslimiinta inuu qaataa bay ahayd marka hadba ibni aadamku nooca yihiin weeyaano moralkaaga iyo niyadaada iyo qalbigaaga waxaa ku jira hadduu jab yahayna naftaadii ma aaminaysid shaksiyadaadina ma aaminaysid shaksiyadaadina ma aaminaysid shaksiyadaadii baa lumaysa dabeete wuxuu raadsanayaa shaksiyad kale qof kale uu iska dhigaya qof aan isaga ahayn buu iska dhigaya maxaa dhafoorada inoo wada xiray maxaa salaawishan dhuudhuuban inoo wada geliyay ciyaalkeennii raggeennii waaweynaa maxaa afkaar kale ku shubay kii madaxweyneaha kii wasiirka ahaa kii ganacsadaha ahaa kii kan dadkii dadkii dadku ay tirsan lahaayeen maxay si kale ugu fikirayaan sideenii maxay ugu fikri waayeen waxay ugu fikri waayeen shaksiyadii baa hallowday shaksiyadda meel kale baa ka raadine waa taa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ceebtay sameeyeen ceebtaas samayseen waxay ahayd faris iyo ruom sidoodii kalea samayn gaadheen mujarad in la yidhaahdo sidii faris iyo ruom baa samayseen ayaa ceeb ahayd maanta maxaa ninkaa hebel wuxuu isticmaa wuxuu u dhaqmaa sida ingiriiska wuxuu u dhaqmaa sida maraykanka macaybaa mise waa amaan inaga maxaan u naqaanaa amaan bay inaga u naqaanaa waa nin iska waa nin iska ingiriisahoo beenta iyo xisaabaha noocaas ma yaqaana baa lagu leeyahy ballanka iyo waxaas kama baxo waa nin iska ingiriiso dee dhaqankeenna male dhaqankeenna waa sidee dhaqankeenna waa laalaab waa been waa khiyaamo waa ballanka bax waa kan waa bilcaks waa bilcaks ceebta waa taas in kuntum latafcaluu ficla farisa waruum yaquumuuna calaa muluukihim ceebtaasi waa maxay boqoradooda way dul istaagaan way dul istaagaan iyaguna way fadhiyaan wahum qucuud falaa tafcaluu i'tamuu bia'immatikum in sallaa qaa'iman fasalluu qiyaama wain sallaa qaacidan fasalluu qucuuda haddii haddii caaqil uu marka hore uu isleeyay qur-aanka si uu ninkaasi u adkaynaya tajwiidka iyo xarakaadka iyo kala qabso masalan ka soo qaad culimada maxaa ka mid a ragga mujawidiinta xusari baa ka mid a qofka hadduu masalan sida xusari baan qur-aanka u akrinaya yani xusari waa la yaqaanaa waa nin mujawid ah qur-aanka xuruuftiisa iyo makhaarijtiisa meel buu saaray hadduu taa ugu dayanaya marka hore waa okay laakiin codka meesha ka baxaya waa codkii xusari codkii xusari intaad soo qaato kaaga inaad ku masaxda maaha waxaa laga yaabaa haddii aad kaaga ku akrin lahayd inaad xusari ka cod wanaagsan lahayd baa suuragala ma qur-aan baa soo degay xusari baa adduunka ku cod wanaagsan soo lagama cod wanaagsanaan karo jilidku shalay buu dhasheeye codkan ilahi baa subxaana wa tacaala bixiya sumaad waxay tiraa codku waa ciriq codku waa ciriq ciriq buu raacaa had iyo jeer ninku waxa laga yaba in hooyadii cod wanaagsanayd isna wuu cod wanaagsanaanaya inankiisu layn buu raacaya waa la kala dhexlaa had iyo jeer marka waa okay haddii barasho ay tahay barasho uu qofku markii hore baranayo qur-aanka sidiisa u akri ninkaasaa qur-aanka yaqaana laakiin markuu qur-aankii adkeeyo uu meel saaro xusari halkaa iska dhig waxbaa ku dayne iyo sudays ya sheekh baa aidin wacdiye ha umal buu ahaa umalun buu iska ah yani ha waa sidaa taan diidana waa taa sheekh taas mid maaha waayahay baab إida tasaa'aba haddaad is horta waxaanu ka hadalnay habeen hore waad naga maqnayd habeen hore haddii ilahay habeenkii caawa inoogu xigtay baynu ka hadalnay arrinkaas waynu qayb qaybinay saddex qaybood baynu qaybin lagugu celin maayo caqli lagugu celin maayo de ilaa casharkii ilaa casharkii waad goysee ya waayahay waay waan kugu celinaya waxaanu nidhi waaa waxaa kala jira in qofka loo istaago oo la dhaho waa protocol protocolka inaka naqaano yani hadduu soo galo madaxweyne waa la soo taagaya haddii garsooraaha maxkamaddu soo galo waa la wada istaagaya haddaad istaagi weydana waa dembi amba waa ceeb ama waxaa cadhoonaya ninkii soo galay meesha taa looma baahna banaankaas kadhig waa dembi wada rasuulku alayh isalaatu wasalaam u diiday ta iminka uu sheegayan rasuulku alayh salaatu wasalaam anna waan fadhiya adna halkan taagnow oo waxay ka mid tahay nidaamka taana waa la diiday qofku qof bartaa kaga soo baxay oo uu ku faraxsan yahay ay muddo kala maqnaayeen intuu u kaco inuu ka hor tago waa la ogoliyey xadiiskii baanu sheegnay kacb ibn malik radia allahu tacaala canhu markii nebigu alayh salaatu wasalaam intuu ninkaas khalad sameeyey nebigu alayh salaatu wasalaam uu yihi ninkan ha laga aamuso waa la ciqaabay dabeetna ciqaabti waa laga dul qaaday masaajidkii buu soo galay asxaabtii oo fadhida rasuulkuna alayh salaatu wasalaam uu fadhiyo dabadeedna markuu bartaa ka soo baxay baa saxaabi ka mid asxaabtii intuu kacay buu ka hortegey isagoo u tahniyadeynaya marka haddii qofku safar uu ka yimina waa saas oo kale ubadkaaga tiinaan caqli samayn karayn waa taas waxaan soo qaadanay faatima radia allahu tacaala canha iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay faatima bartaa ka soo baxday nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu istaago ka hortegi jiray waa inantiisii wuu ka hortegayaa intuu dhunkado madaxa intuu ka dhunkado ayuu gacanta rasuulka alayh salatu slam soo qaban jiray uu soo daadahaynayaa halkuu fadhiyey buu fadhiisan jiray rasuulka alayh salatu waslam markay fadhiisato ayuu isna fadhiisanaya taa miyanu samayn karana adigaa oo dhisan baasaas intaasoo xaaladood baa jira oo fadhiga ku saabsan soo ma cadda waaye baabun idaa tasaa'aba falyadac yadahu calaa fiih iyaduna caynkaasay ahayd marka rasuulku alayh salaatu wasalaam uu u yimaado gurigeeda uu yimaado inta way ka hortegi jirtay way dhukan jirtay gacantay soo qaban jirtay halkii si sidiisii oo kale waa ixtiraamu tabaadil yani waxaynan waxyaaba aynaga dhiman عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري إذا تثاءب أحدكم متكين هدو همان سدو فليضع يده بفيه كعنتي سأفك هسارو كرونه كليما حين كان يقول هذين قد قفاعيسو أفك عنت سار وما سحل كسار قول من الله شيء أنك وركن وانو هينا شيء كذا ما بقى هم حتى حلق عادي جاهي همان سيقو نقص بصوبة هيسو ماها فإن الشيطان يدخل فيه شيطان كان اسكو حرينيه وانك سو حديث سو شيغنا iyo soo socda ma isku dulmarin insha Allah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال وحد اذا تثاءب قفك هدو همانسدو فليضع يده على فيه فإنما هو من الشيطان همانسك وحو كيما دا شيطان همانسك وحا لا سوده عاجز يتبعان شيطان كا وتمرك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحو قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إذا تثاءب أحدكم متكين هدوها من سدو فليمسك على فيه أفكها قبصدو فإن الشيطان يدخله شيطان كقلايه وايه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده, بيده فمه كعنتيسا أفكها قبصدو فإن الشيطان يدخل شيطان كجراي واتن كنت أركو شيء حديث كتابك ما هو يسمع شقو بهين شقوين أيو بهين ولقى سوق على تثاؤبك يا عطاسك hindhisada iyo iyo hamaansigoodna soo qaadana intan xaggee bay ka timi muraajacadii labada sheekh uu ku samayn lahaa kitaabka ayaa maqan markii hore uu ururiyey uu habay sidan baa buu kuba habaysay marka dee maanta loo eeg kitaab intoo markii koobaad la qoray aanu sheekhi lahaa aanu habayn dee cajab buu san ku qabaa laakiin khidmi uu baahaya kitaabka khidmi in loo adeego baabun hal yafli axadun ra'sa hayrihi qofna qofka kale madaxiisa ma fadhfadhi karaa alfalyu waa fadhitaanka madaxa qofka uu fadho adoo wax ka dhex eegaya minjir baad ka eegeysaa ma qashin baad ka eegeysaa ma tuxub baad ka eegeysaa in qofka qof kale madaxiisa uu fadho can isxaaq ibn abi طalxa annahu samica anas ibni malikin radia allahu tacaala canhu yaquul waxa uu maqlay anas ibni maalik oo leh kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yadkhulu mid u soo gala calaa ummi xaraam binti milxaan saxaabiyaddii ummi xaraam binti milxaan la odhan jiray ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam usoo geli jiray waa anas ibnu maalik habareertii umu sulaym hooyadeed weeye walaasheed weeyaan waa yahay fayu fatudcimuhu si rasuulka alayhi salaatu wasalaam wax siin jirtay cuntay siin jirtay wa kaana taxta cubaadata bnu saamit waxaanay ahayd xaaska cubaada ibnu saamit saxaabiga la yidhaahdo fa aطcamathu rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayay ayuu guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam yimi fa aطcamathu markaasay wax siisay cunto siisay wa jacalat waxay bilaawday dabadeetana tafli inay fadho ra'sahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxiisa fa naama rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu seexday uma istayqadaa yadxaku dabeet rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu toosay isagoo quslaya markaa way bannaanta bay ka dhigantay qofku qof kale madaxiisa inuu ka guro wax ninku nin kale madaxiisa haddii ay wax kaga jiraan oo kale inuu ka yara ka guro gabadhu gabadha gabadhu ninka maxramka u ah oo yani aqwaal fara badan baa ku jirtee oo mixraan binti milxaan iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxay suu ahaayeen gabadh iska caadi o soomaaliyeed bay ahayd carbeed bay ahayd oo dee saxaabiyada gurigeeda iska tegi jiray miyaa qaar baa saaba macneeyey waana qalade aqwaasha ugu ugu waxa weeyaan ugu cadcad waxaa ka mid a umu xaraam binti milxaan waxay walaala ahaayeen aamina binti wahab nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii xagga radaacada naas bay wada shaqeen naas bay wada shaqeen ragga qaar baa qowlka aada ugu murma ula murma laakiin kaasaa ugu xoogan kaasaana ugu macquulsan waa markaa waa habreertii habreertuna waxay taagantahay halka hooyada marka rasuulka alayh isalaatu wasalaam intuu gogasheeda jiifsaday ee cunto siisay dee gurigii habreertii buu yimi dabeed rasuulka alayh isalatu waslam madaxiisii ayay baaqbaaqday oo ay fadhaysay maxay ka fadhaysay maxaa ku yaallaa qolada way wanaajinaysa miyay u feedhaysay eeg faligu waxa weeyaan waa waa waa wax ka eeg eega qofka madaxiisa in wax laga eeg eego marka amba qashin baa ku jira oo dee waa wax dhici kara qofku dee suuqa haddaad gasho boord baa kusoo gelaya maxaan ku idhahdaa qofku hawl buu geli karaa waxa weeyaan dee jihaad baa socdo dagaal baa socdo rafaad baa lagu jira rasuulku alayh salaatu wasalaam shaksiya mutanacima mu ahayn nin maaragtay nicmo iskaga jiro oo gelinka horena maydha ka dambana maydha saa iskaga fadhiya meelo oo dee isla dhalaalinaya mahayn rasuulku alayh salaatu wasalaam rafaad baa lagu jiray aslan bana nolosha xilligaas jaziirat lcarab nolol aad u adag beed oo qalafa kii dadaalkii islaamkaa soo galay jihaadkii baa meeshii yimi laga yaaba xilligaa rasuulku alayh salaatu wasalaam safar inuu ka yimi waa suuragal waa dhici kara oo isagoo markaa daalan oo rafaadsan oo safar ka soo galay amba jihaad ka yimi inuu rasuulka gurigii yimi dabeetna waxyaabaa qaar madaxiisa ku arag man yadri ha marka halkaas waxba yaan dadka qaarkood yaani barta waxba sii eryanin oo rasuulkii baa la caayey rasuulkii ayaa la yidhi injir buu lahaaye yaa yidhi rasuulku injir buu lahaa yaa yidhi lama hayo citri lama hayo rasuulku injir buu lahaa laga guray oo laga soo qaado sia qac looga siiyey si loo odhan jiray lama hayo waa khuraafaad waa been laakiin waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ayaa maxaanku idhahdaa umaxraam binti milxaan ay fadhay tafli ay fadhay oo ay wax ka egeegtay maxaa ku jira halka kaba soo qaad nin weyn uu dadaalaya oo soo dhididay oo hawl galay mararka qaar baa injirtu xanuun bay noqotaa mararka qaar xanuun bay noqotaa mararka qaar oo dadka qaar baa iska jeceshahay oo si kasta hadaad tidhaahdo aanay ka tegin mararka qaar waa xanuun bay u dhacdaa mararka qaar hawl baa keenta iyo rafaad baa keena mararkaa nacasnimo iyo iyo iyo maxaanku idhaa iyo nadaafad daraa keenta hadduu qofku meedhanba waayo iska fadhiyo un oo shaarku uu ku injiraysto un iska fadhiyo un de waa nacasnimaa keenta laakiin nadaafad daro iyo iyo maaragtay qaab daro quri ma keento waa xayawaan ilaahi subxana wa tacala u abuuray midh baa caawa inaga raaci karta masaajidkan in masena dul cararto inagoo halkaa fadhiyo ataxiyaad too lahayo ma ceeb maaha ceeb maaha waa itixaan عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد أهل الوبر فقلت يا رسول الله ما المال الذي ليس عليه فيه تبعة من طالب ولا من ضيف حسن البصري ونصور شيخنا وركيس إن شاء الله مرمي وحكتة المعني عن قيس بن عاصم السعدي التميمي qays bn caasim asacdi atamiimi in aad u akhyaara oo maaragtay amiira oo beeshiisa suldaan u ah ayuu ahaa suldaan u ah ayuu ahaa nin cajo badan oo waxyaa badan laga sheegay ayuu ahaa wuxuu ahaa misl nin aad iyo aad u maaragtay u cimri dheer ayuu ahaa jaahiliyadii isagoo oo nin weyna oo suldaanaba islaamku u yimid waxaa la sheegay markii intiisa aanu soo muslimin gacantiisa wuxuu ku aatay saddex iyo toban hablood oo u dhalay talataa cashar saddex iyo toban weydalmaw-uudatu su'ilat saddex iyo toban buu ku aasay gacantiisa badhaan isagaa ka sheekeeyo wuxuu waxa igu darayd tii u dambeysay gabadho urle baan ka tegey safar baan galay muddo dheer baan maqnaa inan bay dhalatay waa laiga qariyey labaiyo toban horan aakhira qabadsiiye waa laiga qariyey buuhi xabaddaa u dambeysay oo maxaa ilmo yar baa dhashayoo waa uu noqday baa laygu wuu noqday inantii oo markaa weynaatay oo kobocday baa si aan u helayba maalin dambe aan helay inanta yar waa inan qurux badanoo dee sanawaad jirtay sanawaad jirtay waa inantaadi iyo hiblaayaa la idhahda waxaa la islaa de markay halkaa soo gaadho waabu jeclaan doonaa maogtay raggu had iyo jeer markuu dee ilmuhu si kama xaaleeyaan laakiin qofkii markuu dee quruxda ay soo baxday oo shuluq idha ayaa markaas inankaygii inantaydii buu dhahaa maogtay had iyo jeer dee qurunka iyo maydhitaanka iyo korinta xagga hooyooyinka ayay u badantay maogtay waxay islahayn mar haddii halkaas soo gaadhay oo de wuu iska dayn doonaa wallaa baan idho gurigaan iska galayo gabadhii markay gurigeedii gashay ayaan dhabsiiyo faraskan saaro wala dhaqaajiyey buui halkii kuwii hore ayaan geeyey waxay igu darreed buui markii aan xabaashi u qoday wadaag fadhiday buui aabo wayla hadlaysaa buui aaba meed aasaysaa anugu waan aamusan qaftaan ku haya waan soo qadan waan dhex fadhiisii iyadoo soo taagan ba aaba de aaba meed aasaysaa iyadoo ila sii hadlaysaa ayaan ku dagugay buui khalaas macalool xanuun ba halkaasi macnaha ibni aadamka waxyaabaha la ydhahda taqaaliidda taqaaliidda dhaqanka waxyaabaha la yidhaahdaa waa noocan oo kale waxaan dhaqan bay iska hayn waa la weydiiyey waxaa lagu yidhi maxaa kugu kalifay laba iyo saddex iyo toban hablood oo aad dhashay inaad aasto wuxuu hi waxaan ka cabsi qabay inay u galaan midaan mid aan u qalmin mid aan u qalmin ninkaygaa weyne de odayga ahe kan maarata hantiila ahe suldaanka ahe beelaha dhan maamul ee laga wada dambeeyo mid xunoo hagafoo suuqan jooga intuu iska kaxaysto ina inantii inantii hebel hebel baa guursaday taasaan intaasuu u dilaya ceeb ka carar baan habu kuleeyay maan qaldanayna ceeb ka carar baan sifadaas arrinkaas wuu jiray waanu ka toobad keenay saxaabi weyn oo qiimo badanna wuu noqday loo raaci maayo alislaam yajubu maa qablahu islaamku wixii hore waa masaxa dee gaalnimaba ka weyneed gaalnimaba lagu jiray soo ma gaalnimo berigaa hore saasay ahaayeen aan kaa dhaqdhaqa marka aan kaa dhaqdhaqo mid kaloo fiicanoo u lahaan aan kuu sheego xaaji isagoo fadhiya majlis oo doonyaysan oo rag rag fara badan ay fadhiyaan oo wax hadlaya wax hadal haysto ayaa halkaa waxaa ka soo baxay nin meyda oo la sido iyo kii dilay oo garba duuban iyo col la socda nin baa soo dhaqaaqo u yimi wuxuu ku yidhi aabbo kaa la dilay waa inankaagii hebel ka dilayna waa inanka adeerka u ahayd inankiisii oo uu dilay inanku adeerka u ahaa hadalkii muu joojin hadalkii ragga uu waday muu joojin dulqaadka hadda adigga sabarka doonyadiina iskamuu furin hadalkii markuu dhameeyey hadalkii sheekadii ay dhammaatay ayuu xaggii u jeestay dee shilku ka dhacay inankiibuu la hadlay waxa dile wuxuu ihi adeer waxaad samaysay waxaan wanaagsaneyn ilaahay waad ka cadhaysiisay aakhiradaadiina waad xumaysay inaadyeerkaana waa dishay warankiina adaa isku dhuftay tiradaadiina waad yaraysay buuri inankiisii buu la hadlay wuxuu ku hi aabba waxaad samaysaa walaalkaana soo aas inadeerkaana xadhigga ka fur gabadhii dhashay ninkan dhintayna waa qariibe oo dadka umay dhalane geeleeni u tago boqol halaad uga saaro u gee inankiisiibuu magay wuxuu ka magayaa hooyadii buu siiyey dulqaad kama inu lena isaga iyo deeqsinimada tii hore ma masaxday horta mise ma masixin way masaxday khalaas ya ha dee saamaynaa yeeleen welwel iyo qaylo iyo buuq iyo tolaay iyo inankaygii baa la dilay midna meesha kamay dhicin inankii sibaa lagu aasay inankiina waa la sii daayay khalaas dhinac jo badan ayuu ahaa waxyaa badan baa laga sheegaa warka inoo inoo saamix mayse oo waxa dheere xadiiskii amba asarkiisa dheere qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulkaanuu imi faqaala waxaan rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi haadaa sayidu ahli اlwabr ninka bartaa ka soo baxay waa caamulwufuud reer bani tamiim beesha la ydha bani tamiim beesha la yidhaahdo ayuu ayuu suldaanu ahaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam markii ay caamulwufuud sanadkii wafdiyadu markay bilaabmeen beelihiibay ka mid ahaayeen beeshani rasuulkii madiine ugu yimaadeen dabeetna markay bartaa ka soo baxeen isagu wii keel hadho wuu soo labistay isagoo keligii bartaa soo socda rasuulku alayh salatu sl marka wuxuu ku yidhi haadaa sayidu ahli alwabr ninkaa soo socdaa waa mudanaha dadka reer miyiga alwabr waa waxa weya waa waa waa dhagorta dadku waa ahlulwabr iyo iyo ahlulmadar ahlulwabarku waa reer miyiga ahlulmadarkuna waa reer magaalka madarku waa dhoobada kuwa dhoobada walwalaaqda maarata kuwa dhoobada saaran waa dhooba dee guryahan iyo waxyaabahan saas fooq weyn buu leeyahay afar dabaq waa dhoobo moogta waa dhoobo walaaq reer magaalka waxaa la yidhahdaa ahlulmadar reer baadiyana waxaa la yidhaahdaa ahlulwabar kuwa dhogorta ag jooga yacni xoolihii dhogor bay leeyihiin kabahoodu dhogor weeyaan had iyo jeer guryaha waxyaaba dhogore kama maarmaan markaa dhogortaas iyo oo waa iyo dadkii xoololeydahaa wey reer baadiyaha mudanahoodii faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah yacni rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu yimi rasuulkaa islaamka wuu sharaxay wuu muslimay reer bani tamiim way muslimeen dabadeetna rasuulka alayh isalaatu wasalaam si gaara u sheekaysteen rasuulku su-aal weydiiyey rasuulka ilaahayow malmaalu alladii laysa calaya fiihi tabica waa maxay xoolahaan waxba laiga raacayn min aalibin walaa min dayf mid wax iga doonaya iyo mid martii toona xoolo haddaan dhaqdo oo aan yeesho aan eed lahayn tabiicadu waa eedda aan eed lahayn oo qof xoolo doonaya iyo mid martii toona aan eed aana eed iga raacahayn waa maxay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi nicma almaalu arbacuuna xoolo waxa u wanaagsan afartan halaad xoolo waxa u wanaagsan afartan halaad waalkafratu xoolaha badnaantooduna situuna waa lixdan waweyl halaag waxa leh liasxaabi اlmi'iin kuwa boqolaalka leh maxaa la geela boqolkiisa ariga waxa lahaa tiro geelana maxaa la dhahdaa kadin baa lahaa kadin waa kadin kuwa kadimada leh kadimada kuwa leh boqol boqol halaad laba boqoloo halaad kuwa leh kuwaasaa cadaab iska leh ka soo reeb ilaa man acطaa alkariimata wamanaxa alcasiisata wa naxara asamiinata waxaa halaagaa ka badbaadiyay kuwa xoolaha badan leh waxaa ka badbaadiyay inay halaagsamaan ninka bixiya alkariima geela wanaagsan markay marti u timaaddo amba cid wax doonaysa ay u timaaddo neef wanaagsan oo meel mara siiye alkariima wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim sakadii markii la joogay rasuulku alayh salaatu wasalaam ayuu ku laha mucaad ibnu jabal mucaadow waxaa kaloo ilahay dadka waa amray sekada inaad ka qaado oo sekada markaad ka qaadayso neefka ugu sarreeya wax ka qaadin waxaad ka qaadaa neef wastaaniya neef dhexe ka xunaha ka qaadan bay ka dhigantahay meel neef dhexe laakiin dadka boqolleydaahii dembi baa ag yaalla dembi baa ag yaalla dembigaa waxay kaga badbaadayaan inay bixiyaan alkariima neef wanaagsan waa tusaale ahaan geela foolaadkiisa oo kale hal aada u qiimo badan qurux badan oo caano badan inaad bixiso ninka geel geeleeda haddii loo imaado isla hal dhixi muxuu bixinaya ta gabnadaabuu bixinaya ee canadu goday ee waxba aan dhiiqahayn taasuu bixinaya waxaa laga yaabaa dee ninkaas la siiyey inaanu dee ma dhaqanaye dee seeladun buu geenaya waa iska masaariibsanaya amba mid weyn oo duqa buu ku siinaya amba qaalin baa ku gelinaya qaalin qaalin xaggaad geenaysa rarayna maysid moogti waa inaad iibisa un ilaa man acta alkariimata ninka bixiya ta qiimaha badan leh wa manaxa alcasiizata oo maal siiya ta iyaduna alcasiiza waa ta sharafta badan yani neef isaguna maarata qofku de uu kusoo doogi karo waa maalsinta waa ninka hore soo sheegnay dee xoolaha laga bixiya had iyo jeer ariga oo badane iyo geela wa naxara samiinata tashirisna gowraca fa akala wa acama alqaanica waalmuctar oo isna wax ka cuna ka dadka wax weydiisanaya iyo ka asturanbana wax ka siiya ka wa dadka wax weydiisanaya wax ku su-aalaya iyo qofka maaragtay iska asturane iska aamusan laakiin baahanna siiyo ogaada dad baa jira iskaga keen dhex noolo iska keen dhex joogo waxbaa layna weydiisanahayno iska labisano inuu shaarhu dherkaa kasoo qaato shan kuna ayuu iska kaawadeysanayaayo dhalaalkii quruxda waad yaabaysaayo waxaad u haysataa inuu haysto laakiin waxaa laga yaabaa mana soo qadayn mana soo quraacan waxna ku weydiisan maayo ha dadka noocaas oo kale waxay u baahan in hoos loo ogaado iska kaa fadhiyaa muskala kaa shaahaynaya sheekadiibuu kula wadaagayaa waxaad u haysta ninkan dina adigoo kalea ada adigoo soo qadeysay isna wuu soo qadeeyey ya haddaad guri fiican ka timi guri fiican unbuu ka yimaad u haystaa laakiin waxay u baahan tahay in hoos weliba gaar ahaan meeshii magaalo la odhan jiray magaalo ninkeedii weydishi ninkii faqiirka ahaa weydishi ninkaas waa inuu hadlaa baahidiisa waa inuu sheegtaa nimaa sheegteen oo aan hadleen oo sharaf leh ayaa markuu naftooda wuxu war hebelo waxsiibuu ka odhanaya yani dadka qaar marka xaaladaha qaar gaadho ayaa qofku wuxuu odhanaya waa rebelow reerkii waxba ma hayaane raashin u qaad markii dadku dee ay fahmi waayeen yani halkiisa ay ugu tegi waayeen ee la wareysan waayey ayaa naftu waxay badaysaa qofkii kariimka ahaa inuu hadlo inuu hadlo qultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa akrama haadihi alakhlaaq alla dhaqankaasi wanaagsana kee dee inuu neefka noocaasa bixiyo neefka noocaasa gowraco neefka noocaasa uu maal siiyo laa yuxallu biwaadin ana fiihi min kasrati nacimi horta xoola badnaantayda aan kuu sheege meesha aan degay cid kale ma soo degto waan hafinayaa buu ku leeyay xoola geelayga iyo adhigaygaa jiiraya faqaala rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku yihi fakayfa kayfa tasnacu bilcaiya deeqda saad ka yeeshaa saad u bixisaa qultu waxaan ku uhi ucطi اlbakra waucطi الnaaba waxaan bixiyaa qaalinkaan bixiyaa ucطi اlbakra waxaan bixiyaa qaalinka waucطi الnaaba neefka weynna waan bixiyaa yaعni hasha weyn ee caanaha lena waan bixiyaa qaala wuxuu ku yihi kayfa tasnacu fi اlmaniixa geela la ismaalka siiyo keebaad bixisaa qaala wuxuu yihi inii laamnaxu اlmiئa mararka qaar boqol halaad baan bixiyaa buuri fii bacdi alaxyaan boqol halaad oo irmaan ayaan u bixiyaa maal oo dad kale iga qaataan qaala wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnacu sidee baad ku samaysaa fi taruuqa hasha markaasun rimitaanka bilowday amba awrka awrqabadka ah qaala wuxu uhi yaqdu nnaasu bixibaalihim laa yuuzacu rajulun min jamalin yakhtatimuhu dadku hadday soo doontaan xarkuhun bay soo qaataan buuri neefkay doonaan bay soo qabsadaan buuri laa yuuzacu rajulun nin lagama joojiyo min jamalin awr yakhtatimuhu uu hoggaansaday qofka dadka waxay soo doontaa intaan usoo saaraan anigu ma siiye waxaan ku dhex galoo kaa doontaan kala soo baxa ini malaakaas geelley mu hayn malaa geelaas geel kalu ahaa ya ilan geel waa ninka naqaano baalku waa waa ninka xaggeena waa ku khatare ya iimaan buu lahaa wa ka iimaan buu lahaa fa yumsiku maa badaa lahu dabeete wuxuu la soo baxaa ka uu doono xataa yakuuna huwa yarudduhu marka uu doonana wuu soo celiyaa hadday tahay inuu iska qaato oo dee uu gaadiid ahaan u qaadanayo hadduu iska qaadanayo hadday noqoto xoolahaas maarata geelaa kale ee maaratay loo qaadanayo maniixada amba caanaha loo qaadanayo goortuu doono ayuu soo celinaya faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yihi famaaluka axabu ilayka ma maalkaaga ayaad jeceshahay am maalu mawaaliika mise xoolaha kuwaad adigu mas-uulka ka tahay waynu fahmi doonaa qaala wuxuu yihi maali xoolahaygaan jecelay qaala rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi inamaa fainamaa laka min maalika xoolahaaga waxaa kaaga soo aaday xoolahaaga waxaad ku leedahay maa akalta waxaad cuntay faafnayta aada dhamaysay aada idlaysay aw acطayta ama aada bixisay faamdayta aada hore usii marisay waa intaad yani bixiso ee sadaqaadka ah taasaa kuu qoran wasaa'iruhu inta soo hadhayna limawaaliika waxaa iska leh ehelkaagii iyo ubadkaagii baa iska leh markaa xoolahaad jeceshahay kuwaagii maahee waa xoolo rag kale toban guri baan dhisayaa mo qofku toban guri buu dhisayaa intanoo dukaan buu samaynayaa lacag buu akoonka ka buuxinayaa in yar buu ka cunayaa in yar ayuu ka cunayaa shaadhiyo surwaalkii khamiisku xidhanayo uu kala lex jeclaabaya xoolihii oo jooga dhulalkii oo yaalla dukaanadii oo camiran guryihii oo dhisan ayuu qofka dhimanayaa maxaanku idhi ragaan abaal kuugu qabin ayuun baa la wareegaya geednaan uga soo wareegin habeenaan ku walbahaarin ayuun baa kaxaysanaya intaad cuntay iyo intaad kaintaad ka tagtay waaa waxaa fara badan intaad ka tagtay baa badan kuwaasi markaa xoolahaagii maaha kuwaasi xoolahaagi ma xoolahaagu waa intii aad halkaa dhuunta marisay iyo kasii qiimaha badina waa intaad bixisay ee sadaqada ahayd inta kuu hormartay maa tirsan aakhiro oo manaafacaad iyo waxtar kuu leh marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel dhow ayuu ka fahansiiyey wuxuu ku yidhi xoolahaaga waxaad ku leedahay maa akalta fa afnayta aw acطayta fa amdayta intaad bixis intaad cuntay iyo intaad bixisaa deequ bixisay faqultu waxaan ku idhi laa jarama iska dhaaf bay ka dhigantay iska dhaaf lain rajactu haddaan noqdo la uqilanna cadadaha walee tiradeeda waan dhimi soo xoolahaas ma badno muu lahayn halkan dega lama soo dega soo muu lahayn markaan noqdo waan gaagaabin doonaa falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay timi jamaca baniihi ubadkiisiibuu soo wariyey qisadu way dheerayd rasuulka calayhi isalaatu wasalaam su-aalo fara badan buu weydiiyey rasuulkuna uga jawaabay waa lasoo gaagaabiyey markaa wuu noqday marka lasoo khulaaseeyo reerkiisiibuu ku noqday wuu dhex galay markaa geel iyo adhigiiba reer hebel intaasiiya boqolkaa neef hebel u geeya labaatankaa qoladaasu geeya adhigii xoolihii kale wax allaaliya wixii oo dhan uu qaybiyey in yaroo xoolaahoo ku filaatay isagii reerkiisa oo ay iska dhaqdaan oo ay maalaan oo ay rartaan buu ka soo reebay sida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ugu ballan qaaday falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay u timi jamaca baniihi ubadkiisiibuu soo ururiyey inamadiisii dheh laba iyo soddon bay ahaayeen laba iyo soddon wiil bay ahaayeen oo gaashaanqaad ah waad ka soo fadhidaa meeshan laba iyo soddon nin oo odayaala oo qaar cirin leeyihiin qaar dhalinyare ay yihiin oo isku dhex jira ay ahaayeen habluhu mayaa sheegaba ciidday ka badayeen kuwaasi halkay nimadu noqdeen laba iyo soddon habluhu maxay noqonayaan mar walba hablaha badane labiiyo soddonkiina buu soo farsiyey markuu arkay geeridu dayna u imanayso fa qaala wuxuu uhi yaa baniya ubadkaygiiyo khuduu minii khuduu cannii tala iga qaata fa inakum lan ta'khuduu can axadin huwa ansaxu lakum minii cid aniga iiga kiin roon oo iga kiin daacadsan oo idinla talisaa ma jirteen dee aabbihiin baana yacni anaa idinla talinaya fa inakum idinku lan ta'khuduu tala kama qaadanaysaan can axadin qof ansaxu lakum idinka daacadsan mini aniga taan idin siinayaa waa taladii ugu daacadsanayd laa tanuuxu calaya dardaarankii buu bilaabay laa tanuuxu calaya horta haddaan dhinto hay barooranina hay ooyina fa ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama lam yunax calayhi waayo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam looma ooyin looma barooran wasawiduu akaabirakum kuwiina waaweyna mudnaanta siiya markay noqoto talada iyo geedjoogga iyo mas-uuliyadda sia u kala waaweyn tihiin u kala qaata oo kuwiina yarar kuwana kuwiina waaweyn maamuusa oo mudnaanta siiya fa inakum idigu ya miyaan ka booday ya aniga ima qoro waxa waxaas fa ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam lam yunax calayhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam looma barooran waqad samictu waxaan maqlay annabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigoo yanhaa xaaraantinimeynaya can iniyaaxati qofku markuu dhinto in loo baroorto wa kafinuunii waxay igu kafantaan hiyaa fii hiyaabii dharkayga allatii kuntu usallii fiiha kuwii aan ku tukan jiray dharkaan ku tukan jiray yuu kanfa riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan waa asuum iyo dharkaan ku soomi jiray dharkiin cibaadaadka ku samayn jiray igu kanfa wasawiduu akaabirakum kuwiina waaweyn mudnaanta siiya fa inakum idinku insa idaa sawadtum haddaa mudnaanta siisaan akaabirakum kuwiina waaweyn lam yazal liabiikum fiikum khaliifa aabbihiin cid idinka dambaysa ayuunbaa jiri doonta yacni aabbihiin xus fiican baa xusteen waidaa sawadtum asaakirakum kuwiina yaryar hadday xilka u dhiibtaanna haana akaabirukum cala annaas kuwiinii waaweynaa dadka dhexdooda way ku qiimo dhacayaan haddii labiyo soddon aad tihiin oo masalan inay toddoba ka weyntahay aad saldanaddii u caleema saartaan raggii waaweynaa macno yeelan maayaan dadku waxay odhanayaan warreadhe kan baa iska dhex fadhiya meesha kii yaraa meeshii isku ka waageertaye ninka weyne muxuu qabanayey macanaa waxay nuqsaan ku tahay shaksiyaddiisii iyo mas-uuliyaddiisii yacni ceeb maaha mararka qaar qofka laga aqoonta badan yahay inuu meesha maamulo oo uu maamulo qof ka aqoon badan maxaa lagu kabaa waxaa lagu kabaa cidda aqoontale inay ag joogto cidda aqoontale inay ag joogto yaani qofkan baa inoogu weyn laakiin inooguma caqli badna inooguma raganimo badna inooguma aqoon badna laakiin wuu inoogu da-weyn yahay oo marka saa usoo fadhiisto dee ninkaasaa cirowa ninkaasaa nin weyne ninkaasaa la wada eegaya haddii mid oshal jir nananada uu soo guro uu soo fadhiista meeshu anaa meeshiisa suldaanka oo laga yaaba ka weyn uu ka aqoon badan yahay nuqsaan bay kaa weyn ku tahay ka yarna waa ku inkaar marka waxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa qofka weyn baa xilka loo loo dhibaa loo magacaabaa aqoontii iyo raganimadiina waa lalaba waa lala garab istaaga waa lala ag fadhiistaa waa yahay wazahiduu haana akaabirukum cala annaasi wazahaduu fiikum waana idinka tagaan wa aslixuu hagaajiya cayshakum noloshiinna hagaajiya fa ina fiihi qiina bimacnaa wax la soo baxo wax soo saar yeesha wax soo saar yeesha oo shaqaysta oo dad ha u baahanina fa ina fiihi ghinan taasi waxay kaa kaafinaysaa can dalabi annaas dadka dalabkooda dadka waxweydiisigooda wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walmas'alata baryada iska ilaaliya habeenka dhoto ninka ka wada hadalay wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walmas'alata baryada iska ilaaliya fa innahaa aakhiru kasbi اlmar'i waa qofka kasabka iyo arsaaqada soo gasha ee xalaasha ah waa ta ugu dambaysa markay markay xalaalowdo waa halka ugu dambaysaee qofka ibnaadamka uu soo istaago yacni markii xeelad waliba soo dhammaato awood kastaa ay soo dhammaato dadaal kastaa uu soo dhammaado waa halka ugu dambaysa hebelo waxisi waa maxaa ka maxaa ka dambeeya un geeri dhimasho maa ka dambaysa yacni qofku markuu nafta u yaabo nafta markuu u yaabo qofku markaasu ma af kala qaadi karaa yani qofka kariimka baan ka hadlay shaksiyadda leh fa innahaa aakhiru kasbi اlmar'i waidaa dafantumuunii hadday aastaan fasawuu calaya qabrii xabaashayda sima asarka horeen usoo maray fasawuu calaya qabrii xabaashayda sima oo yaan la garan meeshan ku aasanahay fainahu kaana yakuunu shayءu baynii wa bayna hada اlxay min bakr bni waa'ilin waayo aniga iyo beeshaa laydhahaa bakr ibni waa'il waxaa noo dhexaysay khumaashaad dhaawacyo iyo maaragtay waxbaana kala gaadhgaadhay iimo falaa aamanu aaminkama ihi safiihan mid maangaaba an yaatiya inuu yimaa inuu inuu la yimaado amran arrin inuu la yimaado yudkhilu calaykum cayban fii diinikum diintiinna ceeb sooge wax soo geliya inuu la yimaado kama kama aamin qaba bimacnaa mid maangaabi intuu soo soo fadho xabaashaydii oo anigoo meedayga aargoosto dabeete idinkuna aad dhiidhidaan oo aad dad laysaan dabeete aakhiro seegtaan aakhiradiina waa ku ceeb taasaanan aamin ka hayn buu ku leeyay marka maadaama taa siaan taasi uba dhicinba waay dhici karta mid maangaabi sidaa inuu sameeyo idinkuna aargoosataan dabeete aakhiro seegtaan waxaad samaysaan meesha igu aastaan qariya habeen madow iyo aasa meesha igu aastaan cidiyaani ogaani waa mashaaki dee mashaakilaadka beelahaas iyo utumaha iyo qabaa'ilka waxyaabahay leeyihiin horta asalku intaasuu ayuu ku egyahay yacni marka saa loo soo dul maro innaka muxuu ahaa meeshaan u jeedna waxay ahayd allahuma salli calaa moxamed way fara badan tahay meeluhu ye waxa weeyaan asar asarkan fali baa meesha lagu tasma baabka hal yafli axadu ra'sa hayrihi waxaa ku jirtay asarkan kuwa aan meesha ku jirin lasoo warin rasuulka alayh الsalaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah intuu dul istaagay inuu madaxiisa waxoogaa ka fadhay laakiin sheeku ma sheegin waxbuu ku ekaystay qaybihii kale xoolaha iyo qiimaha ay leeyihiin xoolaha in la bixiyo lagu dhiirado bixintooda maaragtay qofku waxa uu bixiyey inay ka qiimo badantay waxa uu haysto dardaaranka ubadka loo dardaarmo su-aashu ceebtay leedahay iyo xumaanta ay leedahay iyo qabyaaladda xumaanta ay leedahay qofku hadduu dhinto inaan maaragtay loo barooran haddii uu dhinto qofka weyni cidda ka dambaynaysa reerka maamulaysaa cidda qofka ugu weyn inay u ahaato iyo wixii lamida qaala caliyu fadakartu fadaakartu abaa nucmaan maxamed ibn fadl waxaanu mudaakirinaanu isla akrinay asarkan nucmaan maxamed ibn qaala wuxuu yidhi ataytu sacqa ibnu xasnin fii hada alxadiidi faxadaanaa can ilxasan xasan buu nooga sheegay waa waa mudalis moogtay faqiila lahu waxaa lagu yidhi can ilxasan ma xasan buu idinka sheegay qaala wuxuu yihi laa maye yunus ibnu cubayd can ilxasan yunus ibnu cubayd ayuu nooga sheegay can ilxasan qaala qiila lahu waxaa lagu yihi samictahu min yunus yunus miyaad ka maqashay adigu can buu leeyay moogta wuu ku hoosgelinaya qaala wuxuu uhi laa maye xadaanii alqasim ibn muطayib can yunus ibni cubayd can اlxasan can qays marka wuxuu ka saaray markii hore mudlis buu ahaaye wuxuu ka saaray intii uu ka dhex saaray meesha faqultu liabi nucaymin falima naxmiluhu maxaanu ku qaadnaa yani falkan aad samaysay macnihiisu waa maxay qaala wuxuu ihi qaala laa may laa may xaalku saad mooda maahee dayacnaahu waanu dayacnay bimacnaa waanu ilownayo markii hore waan ilowsana laakiin haddaan gadaal ka xasuustay bimacnaa inaga waxayna khuseeya waxa weeyaan darii dariiq baa jira uu leeyahay xadiisku oo tadliiskaasi uu ku jiro ragga qaar ay ka dhex maqan yihiin laakiin dee ninkan odaygaah waa iska hubiyo dhammaan raggii oo dhan waa kaasoo u wada tahay baabun wuxuu baabu yahay taxriiku ra'si wa cabdi shafatayni cinda atacajubi qofku madaxa inuu ruxo ama dibnaha uu qaniino marka uu yaabo sanu dhahdo marka dee tii dagaalka ahayd iyo qamuunyadii maaha oo maaragtay uu leeyahay qofku maaragtay tollaay o tollaay can cabdillaahi bni saamit qaala wuxuu sa'altu khaliilii abaadar kaan dadka u jeclaaya abaadar ayaan weydiiyey faqaala wuxuu uhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama biwaduu'in rasuulkaan weyse u keenay waa weysadii weelka ahayd wadu fatxay leedahay soo maha weysadii weelka yani weyse uu ku weysaysto oo weela baan u keenay yani biyo ku jiraan faxaraka ra'sahu rasuulku madaxuu ruxay wacadda wuxuu qaniinay calىa shafatayhi labadiisa dibnood faqultu waxaan ku ihi biabi anta wa ummii aadaytuka rasuulka ilaah miyaan ku dhibay malaa dhib baan ku gaadhsiiyey qaala wuxuu uhi laa may walaakinaka laakiin adigu tudriku waxaad gaadhi doontaa cimrigu ku gaadhsiin doonaa umaraa'a aw a'immatan madax iyo mas-uuliin yu'akhiruuna salaata liwaqtihaa salaadda waktigeedii dib u dhigaya salaaddii duhur buu labada tukanayaa salaadii casr baa maqrib uu iska ilaalinayaa maqrib baa cishaagii gaadi doona cishaay baa laga yaabaa xilli aan xilli ahayn inuu tukado qultu waxaan ku uhi famaa ta'murunii maxaad i faraysaa waxaa laga hadlayaa waa madax ceebtoodu ay tahay salaadda way tukadaan dadkana way tukiyaan masaajidda yimaadaan laakiin intay ku mashquulsan yihin arrimihi adduunyada iyo maamulka iyo siyaasaddii ayaa salaadda waktigeeda ay dhaafaysaa salaaddii door masaajidkii lagu sugayo la fadhiyo ayuu iska joogaa wafdi buu iskala fadhiyaa waxbuu iska cunayaa wuu sheekaynayaa waa siyaasadaynayaa salaaddii baa markaa dhaafaysa oo xilli dambe xilli dambe la tukanaya way ceebaysayen kuwaas hadda kuwaasaa ceebaysan salaad buu ka tegayaa maaha salaaddii bay ka tageen maaha salaaddii bay ka tageen maaha salaaddii way tukadaane way tukadaan oo keliyana maaha xataa dadkay tukiyaan waa a'ima dadka salaadda iyagaa tukiyaba masaajida waa ka imaamiyo nimankaas salaadiinta madaxweynayaashahay famaa taamur rasuulku alayh salatu sla wuxuu sheegaya xilli khariban xilli khariban oo kadeedan oo dadkii meesha maamulayay salaadda ay dib u dhigay doonaan ayaa ku soo socda talow kaa maanta ina ka imasiiya kuwaa salaadda dib u dhigaaya talow xaggan ka raadsana qultu waxaan ku uhi famaa ta'murunii oo maxaad ifaraysaa qaala wuxuu uhi salli salaata liwaqtiha salaaddu markaad xilligeedii ay soo gaadho xilligeedii tuko fain adaragta macahum haddaad iyagii la soo gaadhana fasallihi la tuko walaa taquulanna ha odhanin sallaytu waan tukado falaa usalli ma tukanayo salaadda xilligeedii hadday soo gaadho iska tuko keliga haddaad jamac kala heshana iskala tuko haddaad soo marta markaa iyagoo salaaddii markaa galayna la soo gal salaada oo waa kuu sunna e salaadaa la tuko marka yani xaaladan oo keliya ta maahae rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida masaajidka waxaa soo galay laba ninoo salaadii ay nin nin salaaddu ay ka tagtay ayaa soo galay ka rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu salaada walaalkiin salaada ayaa ku ku sadaqadaysanaya nin baa kacay uu ku ag tukaday salaada duhur baa ka soo qaadanay ahayd duhurkii baa ka tegey salaadii baa laga baxay kama teginay jamci baa dhaafay baan ujeedaa ninkii markii soo galay masaajidkii rasuulku calayhi salaatu wasalam war ayaa ku sadaqadaysanaya walaalkiin salaada nin baa u kacay oo salaadii la tukaday muxuu la tukanayaa salaadii duhuraha uu hadda tukaday marka isna waa u sadaqo walaalkiina waa u maxay waa waa u jamac isna sadaqay u tahay iyo sunne sidaas oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabta masaajidka masaajidka rasuulka la tukan jirtay way kala caraabi jireen markaa qaarkood baa rasuulka salaadaha qaar marka qaar intuu raajiyay salaada cishaayo oo kale salaada cishaayo dub baa la iskaga dhiga salaatulcatama la yidhaahdaayo xilli dambe waxaa sunnaa in xilli dambe la iska tukado xilli dambe la tukado sagaalka tobanka meelahaas intaa la iska wardiyo asxaabtu waxay idhaahdeen masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu soo gallaa dabeetana waa laloloodaa sida loo fadhiyo salaada ceshaay ilaa dadka qaarkood fadhiga ay ku gamaam ay khuuriyaan goobaa ninku loloodaa ya dee reer miya way iska ahaayeen wayna iska hawl badnaayeen ma salaada ceshaay uu yimaadee lama geli waaye salaaddii ee la iska fadhiyo uun qaar baa fadhiga ku seexanaya mararka qaar baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaada duhur oo kale ayuu rasuulka calayhi salatu wasalaam tukiyaa way caraabaan waxay sii maraan masaajiddii oo xaafadooda oo salaaddii lagu jiro way la geli jireenuun ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam intay la tukadaan ninkii imaamka baa rasuulka la tukanaya dabeetana wuu iska baxaa wuxuu salaaddii waa la tukaday masaajidkii xaafadda waxaa buu arkaa masaajidkii oo la sugaayo istow buu leeyay istow arrinaa qiim istow isagana waa u maxay isna waa u sunne dadkana waa u jamc bay u noqonaysa kana waa saas oo kale sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbi wasalam